horta founders istaalkan waxay ahaayeen laba gabdhood waa canab cali xaashi iyo asiiri dhaba cadeeyo labadoodii iyagoo arintaas ka hadlayay ayay aniga toronto igala soo xiriireen sidii arintaas aan wax uga qaban lahayn ololihii aan bilownay ayaa maanta ilaa heerkan uu soo gaarsiiyey isbitaalka gabar baan dirsanay oon u dirsanay halkaas iyadoo dowladna caawinin cid kalena caawin hay-ad kalena caawinin shacabka ummadda soomaaliyeed un wixii laga soo qaaday isbitaalka ku dhiseen maantana heerkan uu soo gaaray insha allah marka waxaan rajaynaynaa wadanka intiisa kalena inaan saas u caawino on u dhisi doono marka isbitaalkii hadda gabagabadii joogo oo u baahan qalabkii iyo waxyaabihii kaasaan maxaa la yidhaahdaa aan maxaa la yidhahdaa aan hadda aan ku isku taxallujinaynaa inaan dhammaystirno insha allah saxdii isbitaalka kani ma isbitaal idinku aad dhisteenba mise waa isbitaaladii aad isaal dayactir ku sameynaysaan isbitaalkan waa isbitaal aan dayactir ku samaynayno foundationkiisa waa dhisnaayo laba dabaq uu ahaa dowladda hore iyadoo dhismihii socda ayuu istaagay anagii marka wixii laborafiinadii ayaan ku samaynaynaa waa dhammaystir ayay ahayd arintan waana dhammaystirnay wax yar ayaana u haray inta yar oo hartayna waa qalabayntii iyo sidii maxaa la yidhaahdaa sariirihii iyo waxyaabihii loogu heli lahaa ayaan maxaa ladhaha ku tala jirnaa hadda
saxdiyo bal waxaad iiga warantaa isbitaalkan aad dayactirteen sidaa ii sheegteen aasaaskiisii ay iskalahay dowladii dhexe qarash intee la eg baa ku baxay dayactirka isbitaalkani iyo qalabeyntiisa bismillahi raxmaan raxiim qarash badan baa ku baxay haddana waxa waaye waxa sugaya waa qarash kaloo badan oo in maxaa la dhaha isbitaalkaas lagu dayactiro marka caaw waxaan iskugu imaanay halkan inaan maxaa la yidhahdaa ummadda soomaaliyeed oo nagu caawinto isbitaalkaas dhismihiisa inaan umahad celino warbixinna ka siina isbitaalka meeshuu maraayo iyo maxaa la dhaha heerkuu gaaray in ummaddii ay arkaan waxa ay qabteen qurba joogta inay arkaan waxay qabteen iyo waxay maxaa la yidhahdaa si ay baraarujin ugu noqoto berita inay wax kale wadanka ay awooddooda u qabtaan insha allah
yaa ka soo qayb galay kulankiinan caawa
waxaa kasoo qaybgala kulankeena caawa labadii ra-iisul wasaare hore cabdiweli sheekh axmed iyo maxamed farmaajo iyo culamaa udiin waxgarad aqoon-yahano iyo duqeydii soomaaliyeed oo dhan oo maxaa la dhaha reer colombus marka insha allah waxaan rajaynaynaa inay ayagana maxaa la dhaha arrintaas ay aada ugu farxi doonaan waxa ay caawa arki doonaan halkaas insha allah
saxdiyo waxay iga warrantaa bal barnaamijka ad ugu tala gasheen isbitaalkani ama tafaasiisha uu bixin doono iyo sida looga faa'iidaysan karo maxay tahay
isbitaalkan horta waxaa looga faa'iidaysan karaa waxa waaye dumarka soomaaliyeed especially dumarka gobolka gado aad bay u dhibaataysanaayeen oo waxa waaye qofkii cunuga ama aan dhalid normal maxaa la dhahaa ahayn labor waa lala carari jiro beled xaawo ama mandheera loola carari jiray ama ceel waaq qofkii dariiqo dumarka qofkii dariiq ayay ku dhimanayeen marka maxaa la yidhahda si arintaas aan uga hortagno isbitaalkan ayaa maxaa la yidhaahdaa ayaa waxaan rajaynaynaa inuu kabi doono wax walba oo eriyadaas gobolka gado baayo bakool anywhere oo maxaa la yidhahdaa soomaaliyeed oo eriyadaas inay ka faa'iidaystaan waxaa kaloo jira isbitaalka qaybo badan ayuu leeyahay waa afartan qol ayuu ka kooban yahay wuxuu leeyahay qaybta ambalaasta darbi weyn ayaa ku wareegsan dhul weyn ayuu ku fadhiyaa wuxuu leeyahay toddoba qol oo loogu talagala haddii nersinka iyo university kijka inay ka faa'iidaystaan wax ku bartaan wuxuu leeyahay qaybta dhalmada wuxuu leeyahay qaybtii dadka waaweynaa caruurtii maxaa la yidhaahdaa qaybtii dhalmada ay ugu badan tahay marka insha allah waxaan rajaynaynaa isbitaalkaas in faa'iido weyn uu gobolka iyo inta agagaarkiisa iyo ummadda soomaaliyeed meel kastoo joogaanba inay ka faa'iidaystaan marka ummadda soomaaliyeed waxaan u sheegayaa maadaama wadankii iska liito oo dowlad caawisana ayna jirin adduunkiina aan laga macnaha waxna caawina ayna jirin inay goboladooda qurbajoogtaan la hadlaya inay dadkooda goboladooda tuulo walbo dadka hadduusan caafimaad haysanin ama maxaa la dhahaa iskuul ma dhigan karo iskuul hadduu haysta hadduusan caafimaad haysanin marka waxaan u sheegaa ummadda qurbajoogta soomaaliyeed meel kastay joogaan in maalinba magaalo lagu goobto oo ummadda soomaaliyeed la dhexgala sida hadda annaga aan isbitaalkan ku dhisnay dadka u dhashay gobolkaas keliya ma dhisan ummadda soomaaliyeed meel kastay joogaan ayaa tabaruc bixiyey marka waxaan rajaynaynaa in maxaa la yidhaahdaa gada foundationkan aan u samayno isbitaalka in ummadda soomaaliyeed oo dhan aan wax la qabanno oon wax la samayno oon isbitaallo la dhisno oo iskuullo la dhisno oo maxaa la yidhaahdaa ayaan rajaynayaa ilaahayna waxaan uga rajaynaa ummadda soomaaliyeed qalbigooda inuu isu soo jeediyo ay waddankoodana dhistaan insha allah